You're listening to 3CR Community Radio.
855 AM.
dhegeystayaal waa tilisa codka afka soomaaliga iyo asagana webi shabeelle oo naga dhegeysan doontaan hadduu ilaah idhaahdo waqti aan sii fogeyn waxaanu bilaabanayna programkeenii liibano soo dhowow toosna dadna wayna dadna wayna dhegeysanayaan oo wayna arkahayaan waxaan rajeynayaa codku inuu ka ficnaan doono sidii maalmihii horeete liibano soo dhowow runtii arrin aad looga murugoodo ayaa ka dhacday waddanka maraykanka maantadan wadda wararka ku jirta saddex ruux ayaa lagu dilay masaajid ama xarun muslimiintu ay leeyihiin oo masaajid iyo iskuul isaga kooban magaalada la dhaho san diego maraykanka anu weligey maana tegin laakiinse dad badan oo soomaaliyan ognahay ay joogaan san diego oo gobolka ka tirsan california california ka tirsan tahay baa layidhi libanow arrintaasi saddex ruux baa dhimatay iskuul baa wiilal laba wiil oo yar yara sida la sheegayo ayaa weeraray oo arrintu liibanow markii la fiiriyo waxa hadda la sheegahayo sida khaasatan boolisku u sheegay waa arrin yar runtii yara qaadaran markii si loo fiiriyo waxaan oga jeedaa oo socda xataa booliska booliska gobolka haysta ayaa wuxuu yidhi arrintani si waxa looga bartay dad raba inay isdilaana ma aho sababtoo waxaa la yidhi arrintu waxay ku bilaabatay hooyo ayaa waxay wacday baa la yidhi booliska iyadoo dhahaysa wiilkaygii ayaa qoryo ba qoryahaygii u fiirsa qoryahaygii qoryo badan bay haystaaba desaantani barhkood la tegay gaariganagiina waa maqan yahay saaxiibkii ama combanyan ruux saaxiib ahna wuu la socdaa waxaanan u arkaabay tiri inuu yahay ruuxa dadka isdilaya suicidal ruux macnaha isdilaya nafti hore oo kale nafti hore ma isaga isdilaya isdilaya isaga inuu isdilo oo kaleete waxay dhahaan mararka qaarkood waxaad moodaa inay meesha u yar agtay marka waxa dhaho mooda suicide ruux macnaha asagiina isdilaya dad kalena dad kalena maaratay maquunsanhaya markay wacday booliskii ayaa waxaa lihi laba sac kadib oo booliskiina ay raadinhayaan oo isleeyihiin xagee buu aaday see tahay iyagoo fiirinhaya ayaa waxaa lihi laba sac kadib waxaa lala soo kool soo dhacay kaasoo laleeyahay maraykankana waa haddaan yar inaan yar taabto waxaa la dhahaa waxaa la yaqaana waxa la active shooter waa term dadku intooda badan ay garanhayaan khaasatan maraykanka innagu austraaliya waddankeen kama dhacdo hadday dhacdan aad bay u yar tahay markii ugu dambeysay ay dhacday arrintan markii hadda arrintii ka dhacday bay ahayd argagixisada sydney ka dhacday midii ugu soo dhoweydna waxay ahayd mid maxaan hadda meel labaatan sana miyaa laga joogaaba ha labaatan sana laga soo waxay ahayd nineteen ninety six ka umalan ahayd xamdi marka maxaa ku wacan dadkan inay dhallinyaradan yaryar ay dadka macnaha dee wax saas u gumaadaan maxaa ku kalifay dad kale ayaa ka dambeeya mal mood horta horta maraykanka way ku badan tahay mid hadda usoo socda dadku qoryihii baa hayru caadi ah hadda markaan idhi islaantan markay wacday booliska waxay tiri qoryahaygii ayaa barhkood maqan yihin marka waa iska caadi inuu hal ruux ama hal qoys intaasoo qori laba saddex afar saddex shan lix ay helaan oo kaleeta marka horta maraykanku waxaan mass shootingka la dhaho aad buu ugu badan yahay weliba waxaa haddana asna specifically aad ugu sii badan iskuulka mass shootingka in iskuullada la la la shoot gareeyo marka markay islaantii waxaa layidhi wacday oo tiri arrintaasaa jirta ayaa la soo wacay oo la yidhi active shooting macnaha waxa ladlayn haddadan socota ayaa jirta oo ka socota meeshaas meeshii marka booliska waxaa soo aadeen toban daqiiqa bayna ku qaatay baa maadaama orrediba ay diyaarsanayn wax raadinayeen toban daqiiqa ku timid inay yimaadaan markay todobankii daqiiqa markay yimaadeen isla markiiba iskuulka bannaankiisa waxay ugu yimaadeen baa laba ruux ay dheheen booliskaba dhahayaba laba ruux saddex ruux oo dhimatay saddex nin oo dhimatay waa niman ba weligeed ciyaal lama dhihin saddex nin oo ninkii mid ka mida uu yahay security u ahaa iskuulka ama meesha waardiyaheedii ahaa ayaa ku dhintay oo kamid ah iyo laba nin oo kale arrinta marka runtii markii si loo fiiriyo wax hadduu farxid meesha ay ku jirto ku jirta waxay tahay horta dadku saddex kama badanin iyadoo inta badan maraykanka markuu arrintaas kale ay dhacdo ay ka badato saddex iyo afar iyo shan ay ka badato kow midda labaad ciyaal iyaguna meeshii kuma kuma dhimanin uma gaadhin waxaana aad loo magac dhabahayaa ninka waardiyaha ah in uu naftiisi huray si uu u badbaadiyo iskuulka iyo xarunta dhan iyo dadka ay ahaydba labada nin weli lama sheegin doorka iyagu ka ciyaareen ma inay caawiyeen iyaguna oo saas kasoo qayb qaateen mise iyagoo meelihii jooga unbay arrintu ku dhacday arrinta marka haddana la yaab kale dhacday marka waxay tahay markay booliska yimaadeen meeshii ay iskuulkii iyo xaruntii markay yimaadeen oo saddexdaa nin oo meyda u yimaadeen ayay marka waxay u diyaar garoobeen oo ay marahayeen waxa la dhaho protocolka active shooter maadaama saan sheegay maraykanka ay aad ugu badan tahay arrintan inay dhacdo protocol waxaa jira loo dejiyey oo booliska iyo qoladan macnaha la dhaho emergency responsiga ahaa ambulansiga firefighterka iyo wixii lamid ahaa process waxaa lo- ay- ay raacaan ay tahay oo ayna noqonaynin uun tibirmid lasoo lasoo diro uun inay la dhaho dadka hala badbaadiyo oo ayna jirin waa in marka u horeysa boolisku ay horeeyaan qolada weliba tacticalka ee qafilin ee waxaa loogu tababaray ayagaa marka deedna guriga iyo ma meesha galahaya markaasi qol qol u jeegaraynayaan oo dadkii meesha ku jirayna ay kasoo saarayaan hadduu ruuxii joogana ay si ay ula macaamilaan marka protocolkii bay bilaabeen markay meeshii galeen ayagoo oo markaa raba dee um aan hubin ama u malaynaya inuu ninkii weli meesha ku jiro dadkii waxaa geystay weli ku jiraan ayagoo marka arrintii wada oo qolalkii eh, xaruntii kolba qol galahaya oo doonaya inay ninkii ogaadaan waxaan kaloo rabaa inaan ku daro iyaduna waxyaalaha eh, murugada leh liibana waxaa ka mid ahaa in maraykanka ay soo caadi ay u noqotay arrimahan ay dhacaan iskuullada naftigooda waxaa loo sameeyey protocol markay arrintani bilaabato si ay uga uga jawaabaan waxyaalaha uga jawaabaan waxaa ka mid ah baa layidhi macallimiinta iyo dadka mas- meesha ka mas-uulka oo dhan ciyaalka oo dhan mid kastaba intii la kaxeeyey in qol la geliyo sida galaasyadoodii kale hoostana laga xidho aynana ka furin ruux kasta oo hadda- wuxuu doona ha dhehe hadday dhahaan boolis baan nahay haddaan nahay kanaan inayna ka furin waxaa brotocolku yahay baa layidhi markay boolisku ay arrintii intay nabad ka dhigaan ay rabaan dadka soo baxa inay dhahaan waxaa la iyaga waxay tegayaan xafiiska iskuulka furo master kiiray ka soo qaadan markaasay intay markaa dabcan dee la hadlaan ay dhahaan booliskii baan iyo haddana qolka iyagu furahayaan marka waxaa lagu taba lagu tababaray oo loogu sheegay macallimiintu iyo ardadu inayna sinaba qolka iyagu hoosta oga furin marka waa macna security reason oo security loo- reason loo ahaa tababaro wey.
exactly tababar loogu sheegay Waayo.
weeye sababtoo dadka wax laynhaya ayaa xataa naftooda wix intay barteen buu wuxuu dhihi ah booliskii baan ahay ah, kanaan ahay f b i baan ahay naga fura markaasay deedna u suurtagelinaysaa marka inay inay dadkii ay haddana sii gumaadaan saa darteed marka waxaaba layidhi ha ka furina hadduu dad in dhahaan eh, qoladaasaan nahay ayagaa furaha haysta intay xafiiska tagaan waa broseska loo sheegay ee la raacayo intay xafiiska tagaan ayay furi soo qaadanayaan markaasay dhihi waxaan nahay booliskii baan nahay ama waraba waxay intay sheegaan ama ama iskuulka Marka- xataa hadday ka marka- socdaan marka- markaasay albaabkana furanayaan marka nidaamkan iskuulo walba ayaa mara iskuulka si- si- haa waa wax iskuullada- loogu talagalay oo loo iskuullada.
waxeeyo weeye oo haa lagu School tababaro safety.
lawada ogyahay booliskuna ay ogyihiin Mhm.
ay ay iskuulka maamulkiisuna ay ogyihiin Cad- ciyaalka xataa naftigooda loo sheegay ardada naftigooda loo sheegayo ayagoo marka arrintii ku dhex jira ayaa waxaa lihi telefoon kala soo dhacay telefoonkaasoo dhahaya xabad baa ka dhacday meel aan meesha ka fogeyn waxayna ku dhacday baa layihi nin eh, landscaping ah, dadka mataqaanaa beeraha iyo waxyaalaha dhulka eh, gaadhanka iyo sameeya ayaa waxaa lihi xabad lagu soo riday oo sida iyaguna booliska sheegayan waxaa lihi xabaddu waxay kaga dhacday baa lihi madaxay ahayd inay kaga dhacdo laakiinse koofiyadu qabay baa loo malaynayaa inay ka dalfisay si kastaba ha noqotee asaga ruuxii waxma gaadhin xabaddii markay maqleen ba marka booliska dan ay meeshii aadeen ama kuwo kalaa kulle aaday markii la aaday ayaa waxaa loo tegay laba laba wiil oo yar yar ahaa oo ayagii naftigoodii isdilay sida loo arko labadiiba adu labadoodiiba la dilay labadii qof oo dagaalkii waday oo waday iska leeyahay.
haa ee Oo saddexdii loo argagixisada ahayd.
exactly ha loo arkayay inay yihiin saddexdii nin ee s- ee masaajidka iyo iskuulka xarunta wax ku dilay inay iyaga yihiin ninkan kalena haddana xabadeeyey naftigoodii oo meyd ah loogu tegay iyagoo meeshii meydku ah marka wuxuu ku daray eh, ninka booliska eh, sandiago haysta inaynan arrintahan oo kale aynan ahayn arrimaha inta badan lagu yaqaano dadka isdilahaya waxa lagu yaqaano dadka isdilahaya inaynan ahayn oo ay arrin maaragtay la yaab la ay tahay marka eh, liibanow arrintaasaa dhacday waana arrin cusub waxaa loo muujinhayaa oo aada isugu lo- loo loo arkaa inay tahay marka- hate crime xamdiyo marka Mm.
waxaa tiri iskuulku waa iskuul islaamig ah aha waa waa Wa- xaruntu waa warmulo- xarun islaamiga aha haye oo masaajid ku yaallo Sax.
waxaana la yidhi ma- magaalada san diego meesha waa waa midka ugu weyn weeye Aye.
Eh, waxaana ku yaalla iskuul la- weliba la dhaho al rashiid Al-Rashid.
iskuul la dhaho ayaa ku yaalla waa hagaag Ah.
Ah, marka ma laga yaaba dad soomaali inay dadkii la dilay ka mid ku jiraan mise horta d- dadkii dhiganay wax la dilay horta waa laga yaaba saddex un horta weeye nasiib wanaag nasiib wanaag si haddii loo fiiriyo saan saan nidhi meeshaas oo laga yaabi lahaa meelaha qaarkood inay toban iyo wixii ka badanba normally ay gaadho maraykanka Eh, haddana la- markii la dhafeyo fiira laba ruux inay ahaayeen libano nasiib wanaag waxaa la- saddex un baa dhimatay oo securitigii iyo laba nin oo kaleete marka waa suurtagal laakiinse waxaa aad iyadana suurtagal ah inay ciyaalka meesha dhiganaya iyo qoysaska inay maarata ay ku jiraan sawiradan arkaynay dad haween ah oo soomaali bay runtii u marka ekaayeen keiskan- muuqaalkooda keiskan ma lagu xiriiri karaa si argagixiso ah mise waa iska waa eh, waa waxay leeyihiin eh, hate crime waa argagixiso dabcan dabcan wuu noqon yahay argagixiso eh, laakiinse eh, argagixiso ahaa eh, eh, nacayb dadka kale sidii eh, waxa la dhaho hayd kalaamad oo kaleete dadka laakiin waxaad ka muujisay dadkii qa- waxaan sameeyey falka sameeyey dad yaryar bay ahaayeen Ha, waxaa jira ha.
age-koodu waa toddobiyo toban jir iyo waxaa la yidhi eh, eh, Siddeed.
siddeed iyo toban jir marka waa Ha.
dad aad caruur ah dad aad yaryar Marka- wey ha marka dad aad dad yar- ma laga yaabaa in macnaha si kale oo maskaxdoodii eh, macnaha laga yaabo dad kale inay soo direen oo kale Ha, mise dad- waxyaabo taas good bonti weeye sababtoo ahaa dad hadda ruux eh, siddeed iyo toban jir toddobiyo toban jir siddeed iyo toban jir ah oo maskaxdooda ayagu galay.
eh, intay un soo toosaan ma ku dhahayaan un dad baan rabaa inaan laayo oo weliba aan u laayo mabda oo ruux hadduu yahay ay u malaynay inuu iyaga dhib ku sameeyey oo kale oo mataqaanaa dhex maray waa- waa sheeko kale laakiinse dad kale inaan u laayo oo sida hayd oo kale ah shaki la'aan dad kale ha ka dambeeya ama ha noqoto direct ha uga dambeeyaan oo marka iyada ha soo diraan oo dhahaa ordaya saa sameeya ha dhahaan ama haddii kale inay ku abuureen oo ay dhaheen dadkan waa dadkaas weeye waa layna qabsanhayaa waa layna waxaynayaa ee, waa laynaga qaadanaya waxyaalaha dadka ee, nacaybka ee, lagu abuuro loogu abuuray ka mid tahay Ee, liibana waxaa xusid mudan waxaa la dhahaa mar kasta waa la sheegaa markii ee, mujtamacu ee, khaasatan meesha ku badan ay kacaan oo dadka kale ee yaryarka ah laga badaya ay ku kacaan mar kasta waxay dhacdaa baali marka uu dhaqaaluhu uu liito markay dadku ladan yihiin oo ayna waxba ka khaldanayn Had shidaal- shidaalkii baa kor galay haa shidaalku waa qiimadii kor u kacay wixii.
ee, waxay kale u arkaan inay dowladdoodii ay kharashyo iyo lacago badan ay ku bixinayso ama dibadda ha noqoto ama dalka gudihiisa ha noqoto waxay dareemayaan khaasatan ha markay dhibaato jirto oo dhaqaalihi iyagoo cishiid ku yahay oo adeegii dowladda siduu awal ahaan jira uusan ahayn keli un ma lahan marka dowladdii adeegii nama siinaysee waxa ay isugu sheekaynayaan ama ay dareemayaan inuu adeegaasi dad kale oon xaq u lahayn oo ayaga aan ay say xaqa ugu leeyahin ugu lahayn inay dowladdii isku mashquulisay u jeedsatay marka waana waxa waa wax caadi oo la yaqaana baa leh siyaasiyiintuna ogow liibaan iyaguna way ka faa'iidaystaan oo hadda markaan fiirino hadda donald trump baa la dhihi karaaba arrintaasi runtii wuuba dhihiba laakiinse haddaan hadda kuwa sarsare aan la fiirin kuwa hoose ee doonahaya in la doorto inay soo baxaan waxyaalaha ay isticmaalaan waxaa ka mid inay dhahaan fiiriya meeshan waxaa jirta cuntadiibaa maciishadiibaa qaali ahaa shaqooyinkiibaa yar ee, dhibkiibaa batay ee, kaasoo xataa krim karaamkiibaa batay yaana samaynhaya waxa samaynhaya waxaa weye dadkan Siyaasad.
kaleeto wey haa marka shacabku waxay ku abuureysaa xanaaq iyo carab badan haa iyo marka haa waxyaabo- waxay waxay u samaynaysaa dhibkan ay dareemahayaan ayay waxay u siinaysaa meel ay u- ku ay ku calaamadeeyaan oo ay u u aaneeyaan haa macnaheedu eh, ma dhahayaan eh, dowladdii baad shaqadeedii gabaysa sida ay tahay saxda ahna waa taas weeye ama inay noqoto ama anigii baa gabahayo oo waxani waa wax un dee aniga igu saabsan ama eh, dadka kaleetee dariskayga aha ee ila midka eh, iyaga naftooda un waxooda iska wata hadduu dhib yimaadana hadduu criminal mathalan yahay yaa ka imaanaya haddii ay intaan noqon weydan inay dhahaan dowladda ayaa shaqadeeda gabaysa oo inay adeegii noo samayso shaqa abuuridda caafimaadka iyo wixii lamid ahaa hadday noqoto criminal iyo dadka khaladka samaynaya dowladday tahay inay la macaamiisho meesha ay saa ka dhihi lahaayeen dadka macquulka u dhahayo ayay eh, enerjigoodii iyo xanaaqoodii waxay u bedelayaan haa dowladdii waxay ku mashquulsan tahay meesha aniga dantayda ay fiirin lahayd waxay ku mashquulsan tahay kuwo aniga aan ila mid ahayn oon dalkan u dhalanin oo soo galooti ah ama aan ahayn kuwa dhabta ah Mm.
hataa soo galooti ma oh dad baa waxay isu- mar kastaba isu dhigayaan inay yihiin eh, dadka dhabta ah ee dhulkan eh, eh, ugu xaq leh arrintaan liibaan oo hadda soomaalidu way ka jirtaa soomaalidu waan ognahay ma dhihi karno isma yeesto waa isastaa Mm.
weliba dad waxaa jira ayagoo xataa soomaali weligood aan la dhehaynin meel bay kale ka yimaadeen Mm.
aan la dhehaynin haddana ay dad kale u arkaan inaynan soomaalida quman inaynan soomaalida quman ahayn oon kaman ahayn oo dhinac loo takoori taa marka macnaheedu ma oo inuu- inay leeyihiin ruuxan meelkanuu ka yimid iyo ama anaa oga shaqo badan ama anaa oga habboone ee macnaha wuxuu soo arkaa inuu ruuxan asagu eh, ka sh- ka ka nationalisan yahay inuu oga oga habboon yahay waxani marka dad baa asagana saas oo kale ah meelaha la yimid Sure.
waxaan soo marka waxaan u sheegaynaa dadku inay ku baraarugsanaadaan isbeddel weyn baa liibaan oo socda xaqiiq la'aan isbeddel aad u weyn baa socda oonan inta generationka hadda jooga ee dadka hadda eh, waaridkeenna xataa la dhihi karo ku soo xaysan dadka hadda sideetimeeye toddobaatimeeye laga soo bilaabo Sure.
ilaa hadda isbeddel aanan dhicin oo nooco kale ahayn ayaa hadda adduunka ka socda marka inay dadku ku baraarugsanaadaan la socdaan feeyignaadaan waa arrin muhiima weeye waxaana saan sheegay aasaas u ahaa ah, dhaqaalihii iyo wixii oo isbedelahaya iyo dowladdii oo iyadu ee dadkii oo siyaasiyiinta qaarkood ay oga faa'iidaysanayaan oo dhahayaan markay dadkii dhahaan haa waan dhibaataysanahay maxaa dhibka noo haystaa maxaa waxa noo haystaa ay dhahaan haa dhibka ma garanaysa meeshuu ka imaanayo waa- maadaama waa xagga xamdi weye.
wadanka macnaha uu yahay dimuqraadiya Mm.
ma jiraan xaduud dadku ayna ahayn in saas oo kale loo kiciyo waxyaaba hor istaagi kara ma jirin miya oo macnaha Eh, dadka waxyaabaha head crimeska ama hadda inkastoo maadaama ay australia ay qodob ka soo saartay hayd karaamka sharci baa laga soo saaray haa, haa haa.
oo ay tahay macnaha dadka ee, nacaybka abuuraya ah ama macnaha waxyaabaha dartooda ah waa waa su-aal aad u fiican libanow Eh, australia horta way ka bedelan tahay markii si loo fiiriyo xagga nidaamka iyo xagga dimuqraadiyadda maraykanka maraykanku wuxuu leeyahay sharci freedom of speech la dhaho oo ku jira qaynuunkooda qodobkooga ahaan qodobka saddexaad miya mise wax noocaas oo kale wey so waa first amendment ba faraska qodobka koowaad iyo waxaan aynu yaan Maraykanka, ha.
ah maraykanka madaxweynaha unbaa wax walba laga sheegi karaa ha cidil ra wax laga sheegi wax karaa kasta ha me waa wax iska- kasta yaa.
waxyaalaha la yaab kale ee markaad dhegeysato waxaa ka dhacaya waxaa ka mid ah arwaaxo in uun eh, lagu dhaho Mm.
ruux xun baa tahay oo akhlaaqdaadu ma fiicno iyo mooyaane Mhm.
haddaad tiraahdo ruux dhan ama siyaasi ha noqdo ama ruux iska caadi ha noqdo haddaad tiraahdo ruuxaasi ani waxaan u arkaa inuu yahay ruux xun oo tuuga oo saqajaan ah oo wax dhaca oo wax kufsada haddaad tiraahdo Mhm.
haddaad eh, aadan aadan haddaad tiraahdo aad ka dhigto arrintii inaad factis hayso Mhm.
inuu wax haday ama uu wax dhacay ama uu wax kufsaday haddaad tiraahdo way ka bedelanta waxay laga yaaba inay noqoto defamation oo lagu dhaho proofkeen laakiinse haddaad tiraahdo "Ana waxaan ogaa ruuxan ruux xun- ruux xun inuu yahay inuu yahay haa inuu yahay inuu Waan yahay ku qiyaasay.
fikradayda saas ila tahay Qiyaasay, haa ha.
aniga fikradayda dareenkay markaan ruuxan fiiriyo oo meelo fiirfiiriyey Cid- waxaan u arkaa ruux xun inuu yahay inuu tuug yahay inuu saqajaan yahay Mhm.
inuu wax kufsaday yahay haddaad tiraahdo Ah.
waxaa lagu dhihi waxaad dhihi kartaa inaad dhahdo political statement bay Ah.
anu waxaan ka sheegahay ruuxan waan fiiriyey markaan Aragtidii.
fiiriyey saasuu iila soo baxay Eh, wax ii diidi karana ma jiro fikradayda freedom of speechka iyo freedom of thoughtkaygii Mhm.
ayaa lagu xadgudbahayaa Waaga.
Way- way adag tahay marka inay wax lagaa qaado boolis waxba kaama qaadi karo Ma- haddii arrinkaas- lagu- arrin- marka taasaa marka waxay keenaysaa Mm.
adkeynaysaa Mhm.
in laga joojiyo dadkii hadduu ruux dhaho Mm.
hadduu soo istaago uu dhaho "Da- haddaanu dadkaan nahay dadkaas baa yaa yaa yaa xo- yaa qaadanaya maciishadannadoo dhanba qaadanaya oo waxanagoo dhanba qaadanaya way adag tahay si sharci ah in loo hor istaago haddii ay abuureyso dhibaatana ka war for example haddii ay abuureyso wixii aad tiraahdo oo dadkii shacab qaarkood ay dhib iyo waxyaabo geystaan sababtay u geysteen ay tahay dadkii waxyaabihii ay ku booriyeen ay tahay so ayada naftigeeda ma noqonayso waa wax run iska dambi- waa run laakiinse waxay kusoo urori markii la dhaho dalalkan inkastoo saa aynan u ahayn haddana waxay dhahaan waa dalal rule of law macnaheedu waxaa weeye haddii wax la isku qabto ama aniga adiga isku qabanno ama adigiyo dowladda isku qabataan wuxuna uu yahay wax aan iska cad usan ahayn sida inaan kuu gacan qaaday oo kale Mhm, gacan qaad iyo waxaaga oon xada oon qaati iyo sax.
waxyaalahaasoo kale wax iska cad weeye taas marka iyadu toos baa loo dhiligaraynay waxaa un la dhihi un in la buruuf gareeyo laakiin mar hadday tahay arrintii wax hadal u furan oo la- suurtagal ay ka tahay inay ay dood tahay den waxay noqonaysaa maxkamadda isla tegeysaa markaasu waxaad ku doodi ruuxii adigii marka waxaad soo istaagi qodobka u horreeya uu ka bilaabi ruuxa waxaa weeye aniga xorriyaddii uu sharcigu i siiyey Aha.
ee freedom of thought iyo freedom of expression iyo freedom of political baan experience garanayay Mhm, ruuxan anigu dadkaasaan ka hadlaya anigu wax nacayb oo khaas oo iyaga u qaba ma jirto ma jirto.
laakiin waxaan u arkaa inay yihiin dad wax khaldahaya Mhm, wixii khaldahayeen anigu dareenkayga ma sheegay waaga.
marka wayna adag tahay eh, markaad fiirsa xagga maxkamadaha runtii arrin meesha ku jirtay bay yay- yay xisaab soo saarayaan Eh, waxaan isu xusuusinaysaa limaanow eh, arrin markii diinka loo fiiriyo ninbaa waxaa la yidhi eh, xadiis lagu sheegaa waqti dagaal socday ayaa nin eh, saxaabi ah iyo nin eh, dadkii ay dagaalamayeen cadowga ahaa waxaa la isku soo aaday marka ninkii saxaabiga ahaabaa aqal- caal- ya- caalsaaraha ka qaatay ninkii qorigii uu- uu gacan- uu- uu- uu- qorigii iyo seeftii waxuu haystay adugu ka dhacay gacantu ka- uu- uu- adu- caalsaaruhu ka qaatay Waaga.
marku marka inuu uu dilo oo uu u soo dhowaaday yaa waxaa la yidhi intuu ka cararo geed dhinaca kale ka istaagay iyo wuxuu yidhi waan islaamay markaasuu deedna kamuusan hadhina intuu waxay been baad sheegaysaa bi adiga hadda ila dagaalay inaad disha rabto markaasuu waxaa la yidhi- markaasuu iyo kurka ka gooyey Jubka sii.
ninkii marka laakiin sida laga da- aad ka dareemayso show shaki baa ku jira wuxuu yidhi, war show amaad wax khalad waxaad samaysay Haye.
markaas waxaa la yidhi, nabiga uu u sheegay calayhi salaatu salaam uu yidhi saasaa dhacday nabigow nin baan dagaalamaynay waan isku dhab- isku baaba'nay Ay.
markii u dambeysay baan caalsaarihii ka qaatay markuu arkay inaan caalsaaraha ka haysto Aha.
yuu wuxuu yidhi eh, waan waan laa ilaha illa allah maxamad rasuulillah uu yidhi Mm.
laakiinse ma ahayn buu yidhi dhabka ma ahayn Dadka buu yidhi ma ahayn.
markaasu wuxuu yidhi "Waa nabigu Mm.
war qalbigiisa Mm.
miyaad jeexday si aad u aragto waxaan inuu dhab ahaa inuu run ahay Sax.
markaas wuxuu yidhi maya markaa wuxuu yidhi ma sax ma ahayn buu yidhi mar hadduu ruuxna afkiisa waxaa ku yidhi Aha.
waa in mm, laga soo marka waxaan oga jeedaa taasi qaaliyadu iyo maxkamaddu iyaduna waxaan dhihun Mhm.
haddii ruuxan waa yahay wax uu yidhi aan u aragna haddii si loo fiiriyo khalad ah laakiinse inay qalbigiisa kasoo baxaysay Oo siyaasad iyo inuu ka ahayn.
ujeedo ka haa oo ma uu aaminsan yahay haa inuu aaminsan yahay Sax.
oo uu leeyahay dadkaas baa dhib nagu wada aynan ahayn nacayb qaas oo idiin waro oosan lahayn kasoo qaad dadkaasi dhib bay wadaan because way madmadow yihiin ama dadkaasi dhib bay wadaan because waa muslim ama waa kirishtaan ama waa yuhuud hadduu saa dhaho Mhm.
waxaa la dhihi karaa waa hayd laakiin saduu dhoo no no no anigu waxaa shaqo kuma lihi anigu dadkaas meesha jooga ee meesha far- xaafadda a degan aronkee inay yihiin xaggaa iyo xaggaa yihiine Sure.
inay dad qaswadalayaal yihiin baan u arkaa marka waxaa la waxay kusoo urursanaysaa hadda waayaseen ruuxan qalbigiisa intaan jeexno ma arki karnaa ma fiirin karnaa Ma- inay arrintani ku abuurayso inay dadkaasi dad noocaasa yihiin Sure.
iyo inay uun sidaa inuu u Sure.
arkay uun oo uun Ah.
intuu arkay dhowr waxay sameeyeen ama loo sheegay ama si doonta ha ha noqote inuu sidaa arkay marka taasa marka waxay ku qasbaysaa qaaliyadu marka inayna ku degdegin inay dhahaan may arrintaa ma dhihi kartid oo ama haddii kale inaad saa tiraahdo wax kalead oola jeeday therefore waa ciqaab baa lagu saari deena isla markaa waxaa bilaabanaysaa "Ah, dowladdii iyo maxakamadihii ah, xorriyaddanidii bay yay- yay- yay istaajinaysaa sababtoo berri ka maalin baa laga yaabaa tii oo kale runtii inay dhacdo Sure.
oo hadda hadda fiirin waxyaalaha in badan lagu doodanay kama taliibaan waa arrin runta aad xiisa u bale waxay dhacdaa hadda ruux ka soo qaada dadka hadda maraykanka soo qaada ama australia ka soo qaada dadka cadaanka ah iyo yurubiyaanka ee meesha ku badan yaa laga yaabaa inay ruux saa u hadlo oo uu ka sheego dadka kaleed ama indigenouska ama muslimka ama yuhuudda ama dalalka yaryarka in wax ka sheego oo uu yidhahdo waa kan waa kan qoladaas waa saa yidhaho oo la dhahaa dee waxaad samaynaysa waa khalad haddii ka waran exactly ruux qoladii yaryarka ka- laga badnaa ahaa uu qoladan kale kuwa qoladaa kale ahaa uu exactly arrintii oo kale ku dhaho maxaa la dhihi marka marka waxaa la leeyahay markii qoladan saa dhahaanna sidan wey macnaheedu saana waa noqon karaa laakiin ruux qoladan kale kasoo jeeda hadduu saa u hadlo hal si in bay noqon kartaa way macnaha way adag tahay way way adag tahay in la dhaho marka saa darteed dee marka waxay noqonaysaa in ay runtii eh, qaaliyada waxaana arrintaa qayb ka qaata eh, commentatorska dowladda siyaasiyiintu ay ka qaataan oo waxay dhahayaan waa in common sense la ciyaaro la- la isticmaalo marka waa laga yaabaa in hadduu qaali uu arrintaa uu saa u dhaho oo uu kasoo qaado dad eh, dadka laga badan yahay oo wax xun laga sheegay inay dhahaan "Look, dadkaasi maskaxdoodii bay ka hadlayeen xorriyaddoodii qowlkay ku hadlayeen ma xakamayn karna hadduu dhaho waa laga yaabaa marka hadday khaastan soo noqnoqotay in la dhaho loog loog arrintan sax ma aho waa inaad ka fiirsataan sababta oo dadkan waa dad laga tira badan yahay intaasoo kor bay soo noqotay meel baa lagu laayay meel baa lagu waxeeyey wax kale isu bedeli kartaa marka waa la dhihi marka waxyaalaha waxay ka mid tahayna ay maxkamaduhu xisaabta ku darsadaan oo runtii always waa dareenka wey waxan waa bilim aadan wey wax un inta badan ma oo dadku say moodaan wax sidii ro sidii robotic oo kale ma aho Sure.
halkan miyaa halkan miya aan la dhihi oo kale meel uu yaalla ma aho wax uu bilim aadan maskaxdiisii isticmaalayo oo dareenka isticmaalayo oo waxa jira iyo samaynayo marka arrinta horta marka saas weeye waa waa su-aal runtii muhiim ah aad u qi- u fiican weeye arrintaasaan marka mid kastaba taagan daas waa marka u loolan u socdaa daas waa- intaasoo maxkamadood u dhacaa daad baa abiil loo qaataa kan loo sameeyaa eh, oo martaqaanaa ay ay u dhacdaa oo u socotaa Mm.
marka liibanow arrinta horta saas weeye waa arrin weli socota Eh, saan she- saadna tirina niman dhallinyaraa bay ahaayeen laba wiil aha aad bay runtii u tahay eh, eh, arrin yar martaqaanaa inay hooyadood hooyadii ninkan mid ka mid a sii sheegtay eh, in uu mid kale la socdo inay Ham- haddana labadoodiiba ay m- ma mid baa la- isagiina isdilay kii kalena dilay ma dad kale ku ku dhex jiray oo dilay limanoo la yaab malo anigu ahaan hadda alxamdulilah Ama- laakiin dhibaato ma geysan dhigaato dhibaato saas u weyn ma geysan laakiin dad bay laayeen saddex bay laayeen Ah.
caruurtii iskuulkii oo dhowr boqol dhiganayay Ah, waa ka badbaadeen Ah.
macalimiintii way ka badbaadeen Ah.
marka waxaa la isdhihi eh, laba karaa- ruux baa dhimatay laba- marka labada ruux inay macallimiin yihiin iyo iyo- waalidiin inay yihiin iyo dad kale lama yihiin ma og ogid aha, laba ruux oo waaweyn laba nin laba nin oo Ha, waaweyn baa meeshan dhimatay.
waxaad ka muuqdaa eh, dhibkii ay geysteen waa dhib macnaha wax ka weyn baa dhici karay Ah, marka ah.
laakiin waa ha ha Ah.
weliba waxaad liibaan i xusuusay arrinta runtii aad eh, eh, rin xun weeye laakiinse haddana eh, si marka loo fiiriyo inaga inoo ah waxay tahay saan sheegnay aad bay uga dhacdaa maraykanka mass shootinka dilitaanka macnaha fara badan dad la gumaado khaasatan midda iskuullada ka dhacda mar kastana anigu ma xusuusta mid la yiri intii la isku dayey ayaan hal ilmo aha waxba lama gaadhsiinin laakiinse kan in uu saddex nin oo waaweyn meeshii lagu dilay laakiinse ciyaalkii meesha ugu badnaa iyo iskuulkii iyo dadkii kale inaanan waxba gaadhin waa arrin runtii Waa aad u arrin- weyn weeye marka waxaa meesha laga dhihi karaa inagoon hadda ogeyn boqolkiiba boqol wixiise wax u dhaceen inay saddexdaa nin oo uu securitygu sida booliskuba ay sheegeenba ka mid yahay inay ayagu isu dhigeen isu dhigeen.
arrintan haa oo nimankan weliba labada ah xataa mid lagama hadlay inta badan waxaan sheega mid bas ay dhacdaa laba nin weeye laba nin oo oo oo qoryo labadoodba aad moodin inay qorsada u agtaa sheekooda inay qoryo wateen badbaadiyaan.
inay marka iskuulka intay soo weeraraan ay dhaafi waayaan eh, ninkii securityga ahaa haba dilaanba asaga eh Sure.
iyo saddex nin oo kaleete ciyaalkiina uusan waxba gaadhin waa arrin runtii Right.
aad iyo aad eh, markii loo fiiriyo dhahaysa dadkaasi khayr allah ha siiye in ay Badbaadiyeen ay caruurtii badbadan.
badbaadiyeen ha Ah, la ah.
dhihi karana way ku- way ku- way ku shahiideen la dhihi karo waan aaminsanahay marka midaasay ahayd waxooga yaro bareeg ayaan gelaynaa bal mar wixii kale oo eh, ka dhacaya wadanka gudihiisa iyo- iyo iyo arrin kaloo iyadana liimaan oo xiise lahoo iyadana maraykan ka dhacday oo ku saabsan adduunka bahashan aad ku haysto haddaa adigu aad magac dhowday ai da Ya- yaan haa yaan iyadana bal yaan ka hadlaynaa haddii la yidhahdo ee dhegaysi wacan ha waan waan boos gareeyey adi waan waan ka isaar garayn karnaa cod yar kala figa in yar un ya ha waan ilooday kaar kan baan kan baan waqti maskaxdii waa runtaa very good Waa gartay.
sababta waxaan u jeeday un kan kan un baan u jeeday xaggiisa basee taa wallahi hadday duwanto waa waan very nice weye saan u samayna caawa codka si fiican hadduu u galo Practice-ku waxa weeye, waxaa la yidhaha make it perfect.
yeah Practice waxaa la yidhaha makes perfect.
yes yes yes absolutely Ah, ah, ha ah, ah, AI-da Ha.
waxaa wax la dhaho open AI ah.
ninkii sameeyey ya iyo waxaa maxkamad isla tegay eh, Elon Musk Elon Musk, Brobio. Waxaa la Sam Elliott, ma la Sam- ha ha Sam Sam Elliott.
Elliott exactly ha markaasuu eh, a- a- Elon Musk waa laga reeyey Waa laga raacay, ha.
ha Sam Elton, Elton, ha Elton, Elton.
Ah.
Anna waa one minute ma isiis- eh, Yeah, yeah, waxaan ka yeah, hadlo- absolutely, ha.
waxaan ka hadlayaa Ah.
ninkaanay dhahaan eh, China, China.
China iyo Ah, China bes ha iyo- ii- ii sheeg wixii aan qora markaan dhahay liibanow wixii aad nooga soo diyaarisay Macnaha eh, China ayaa marka hore Mareykanka tagtay Aye.
maraykanka haddana waxaa u dawamaray hadda ninkii la dhahayay iyo- Eh, kii- China hadhiina Mareykanka tegay dheh Mareykanka China Maraykanka, tegay ninkii donald trump yaa aa u Maraykanka degay tegey. Ha, china ha haddana waxaa jooga ninkii la dhahayay putin maanta ha galaya.
ha ha sax, marka sax.
sheeko qosolan ka Ha.
samaynayaa Aye, oo ah aye.
waxa weeye eh, haween ballanta kii kaaga dambeeyo weeye aye ma garata aye donald trump baa wuxuu tegey muxuu ahaa china aye eh, waxyaabo badan oo cilaaqaad badan bay isla galeen Mm.
kadib macnaha hadda wuu kasoo tegey wixii isfahankoodii wuxuu ku dhammaanayaa Eh.
september sanadkan dhammaadkiisa aye Eh, kadibna waxa waaye wuxuu qaabilay ninkii la dhahayay rush ma ku dheeraanaya laba Aye.
su'aal la dhahaya Yeah, yeah, kadibna waan ka baxaya ha Yeah.
ha laakiinse ka taxadar Ha.
eh, haween waa ninka ugu dambeeyada ka ka fiirso may haween ninka kadambe waa iska kaftan waa sheeko soomaalida ay dhahdo waa hee maxay dhahdaa waxay tirahdaa haween hee ballan waa kii ka macnaha haween hee macnaha haddaad la heshiiso hee ninka ku dambeeya weeye maya Aan Be hadda waa iga- waa iga- be careful be careful Okay, saas iska daa.
weeyde Okay, ma- be careful waa ka Eh, baxaya taas waa haddaad iska waxaad ka dhigi kartaa waxay eh, dhahaan ballan kolba waa ruuxii u dambeeyey saas kale ka dhig journal ka dhig Ah, journal ka dhig. laakiin sadaad tirada haweenka tirada waa very arrintan waa very very waxaa weeye hadal Wa- wa- customer soomaalida waxay tidhaahdaa Mm.
haween waa qofka kaga dambeeya ha haddee Wait.
laakiin sada inayna haweenku qawl lahayn oo Macnaha kolba waxay ruuxii ka u dambeeya dhigayaan- macnaha ayaga waa riski taker ma aha qofkii ay macnaha badanaa sheeka iska kaftan waa badanaa waxay dhahaan Eh.
ka dhaaf taas waan ka boodaya no no no may may haddee fahan ogow Ah.
oo oo bottom line waxay leedahay Ha, inayna haweenku ayna qawl lahayn qowl ma aha ya qowl ma aha hee waxa weeye hee qowl way tahay horta waa runtaa ha waa waxay dhahaan haween Mm.
waa qofkii kaaga dambeeyey ha qofkii ugu dambeeyey macnaha Waa labada nin ballantu- hadduu nin la ballanta sheekaysto kuma adkaystaa ha haddii macnaha de go-aankeedu u aragto sidaan ah kanama fiicna taas kan bay ka qawl ma boodaysaa.
laha weeye haddee beriis magaysa ogow arrinta haweenku Maya.
qawl ma laha weeye haddii naagta aad qabto Eh.
qowl way haysataa laakiin haddaad heshiis jirin Eh.
de haddaad naag la sheekaysanayso Eh.
laba nin bay la sheekaysanaysaa Haye.
boqol maxaa lahaa boqol bay shirisaa midkii macnaha dee ma- boqol bay ka- maxaa la yidhi?
liibano Meelaas oo- liibano waxbaa ka waxaynin arrintu waa Soomaali- haween eh, Haween.
ku xumayn weeye waxaa weeye boqol uun bay shirisaa, mid haweenu bay ka qaadaa.
haweenu qowl ma laho may kusoo ursanaysaa Waa- haddaad adiga u tagto ah, oo heshiis aad la gasho ah, ah, midka kale uu u yimaado ah, kaasunbaa u dambeeyey ba haddana heshiiska lala geli ah.
weeye marka mm, sax ma oho sax ma aha saxna ma oho saxna ma aha saxna ma oho absolutely ha haweenka aad baa u jecesho waa run may may Hooyada waa oo waa weyn.
cadaaladda weeye Waa- waa cadaaladna weeye wallahi jacayl ma oho just fair ma oho runna ma oho hadday run ahaan lahayd Ah, ah.
I don't mind laakiin it marmar laakiinse waxaa fakti ahaan ma jirto jirto hadallo oo aan dhab ahayn Eh.
oo laakiin iska kafta haade laakiinse baa beryahan jira.
maadaama waa guur weeye Waxaa waa ma iska- waa runta waa runta waa inaanu iska ilaalino waa runta boontaga waa sax weeye arrin baa baryaha socota oo lagu aanaynhayo in loo iyadoo faktiga ayna ahayn Ah.
muslimka Ah.
loo aanaynhayo haweenka inayna qadarinin aad iyo haweenka marka hadalkan inaga aan sidii sahlan u dhahaynana You're listening to a 3CR podcast. 3CR is an independent community radio station based in Melbourne, Australia. We need your financial support to keep going. Go to www.3cr.org.au for more information and to donate online. Now stay tuned to hear the rest of your 3CR podcast.
waxaa maqlahaya wiilasheenni baa maqlahaya gabdheheennaa maqlahaya Ah, dadka kaleete een iyadana wixii baa maqlahaya marka xataa hadda haweenkii baad hadda arkaysaa fiiri tiktok eh, social media haddaad dhegeysato Ah.
haweenka iyagii baa is- isyasi Ah, markaas waxay leedahay ah, "Ah, adiga nin nin baa laga yaabaa inay murmaan markaas waxay leedahay, adiga nin baa tahay bay ku dhihi saxna ma oho adi nin baa tahay ha sidii macnaha waxaa weeye inaad ii qiirsato moo naag baan ahay Ah, okay, Ha, okay.
ha. mid baa sax ah Ah.
in la dhaho ninka weliba ragga kale inuu ku dhaho haween ha ku dhihin waxaas Ah, macnaha haweenku waa too valuable waa too Sax.
qiimo badan weeye haween waajib.
Ee, waxaa kaloo jirtana wax ceebta ahna haweenka ragga waa ka badla ku dhagaa Sax.
hadda hadda naagaad tidhaahdo ee, ku- aad ku- ku tuhunto inay gogol dhaafto oo kale Mm, mm.
nin sida ay ugu dhegay sida naagay ta haweenka ugu dhegayso Ah.
ninka ugu dhegi mayso Ugu dhigma.
haddaad nin ku tirahdo hadda waad sinaysataan u malanaya dembi iyo waxaa inaad ku sheegtay mooyeene ceeb badan u yeeli mayso laakiin sida haddaad naag ku tirahdo se ee, waad gogol dhaaftay ama nin baa Sharaf dhaco, sharaf dhaco.
way dhacaysaa ha Aad iyo ha aad, aad iyo marka saa darteed baa marka marmar waxaa la dhahaa Ah.
ha ku dhihin sidaa haweenka aad.
adoo Ma- masha Allah, u ba'ahay- ooga ma- ba'ahaya masha Allah, masha Ha.
Allah. May wax dhuwo, dhabo, dhabo.
ha ha ha absolutely ha Mm.
Mm.
marka eh, liban eh, waxaan Yes.
leeyahay china iyo trump Johnny Trump.
ha hame guud weeye guud Yes.
taasna waa guud weeye eh, Yeah.
haddaan doonana waxa waan kaaga daray wixii dhex maray iyo siday Ah.
u waxeeyeen iyo Ah.
waxyaalo badan baa laga hadlaaya waa run aad aad badan baa laga Ku yar sheegay Ha, furfuraa kadib adiga Ah.
kale.
ha ha Eh, maxaa kale new Aus- australiana waxaa ka socda isagana eh, weli waxaa socotaa eh, eh, negative geerinkii yaa iyadana weli socota negative gearing iyo housingkii Sax.
yaa weli socota isagoon fiiri haddaan xusuusto Mm.
newmaan sheergaraynay sidaan u sheergarayn jirnay Ah.
laakiinse kanaan marka dambe kan videogan hadduu fiicnaado Ah, oo galin.
videogan u sheergaraynaa waxaa ah.
Wallah, masha Allah, Hamdi, you are very- waa qof waxaa tahay, masha Allah.
Mm, haweenku waa run in macnaha sumcadda macnaha la inkastoo wixii kaftan iska tahay badana ha kaftanka taa sometimes qaar baa waxay u qaadanayaan ha maama baaba sooma hadde Ah.
kaftan Ah.
waa kas la qaboojiyey kas la qaboojiyo ha kaftan waa kas la qaboojiyey Aad iyo aad.
ha Yeah. Iska-
ha iska iska waxayna bas ha dadan waa waxba ma nooma sii dhamane Haye. Ha. Eh, waxaan waxaynayaa marka kanaan horta furi ah. qalinkan bal ii dhib ah. Ah.
hal guri ha dhegeystayaal waa tiriisa codka afka soomaaliga aniga iyo liibaan ayaa idinla daadihinayna caawa Eh, waxaad naga dhegeysanaysaan muddada dheerkeeda iyo sideed boqol konton iyo shan am-ka iyo shabakada internetka 3cr org au live tooska meel kasta looga dhegeysan kara adduunka Eh, dadna video ahaan bay noo dhegeysan ku darayna caawa Eh, waxaan haddana qaybihii kale programkeena ayaan usii gudbaynaa Eh, waxaan eh, eh, liibaanow eh, waxaaguu nooga soo diyaariyey booqashadii eh, donald trump uu booqday china iyo arrin kaloo oga looga dambeeyey Ah, Maxaa- xamdi waa ku mahadsantahay idaacadda marka koowaad Een, china waxay noqotay eh, central of muxuu ahaa awoodihii ugu dhexeeyey ee adduunka Hmm.
Eh, china waxaa tegey eh, madaxweynihii donald trump ee mareykanka Eh, wuxuu joogay dhowr usbuuc- dhowr beri buu joogay Eh, arrimaha ugu waaweyn oo laga hadlayay xagga donald trump wuxuu sheegay arrimaha rush eh, waxaan leeyahay iiraan iyo eh, arrimo ku saabsan eh, muxuu ahaa xagga businesska si waxyaabo badan eh, uga Uga macaash waxyeyn lahaayeen.
uga waxyeeyn lahaayeen sax kadib adigu shirka wuxuu soo dhammaanaya gabagabadiisii waxaa lagu soo dhammaynaya maraykanka Mm.
september Een, een, chinana iyadana codkii ugu weynaa oo xagga maraykanka ay sheegayso waxay tiri arrimaha eh, taiwan صح bay aad u danaynaysay haye arrimaha maraykanka inta kale waan soo dhaweynaya haddii eh, arrimaha taiwan Hmm.
aan isku affahano haye haddii laakiin aan isku fahmi weyni taiwan Hmm.
arrintu waxay noqonaysaa arrin eh, macnaha dee akaraanaysa cakarnaanayso Sax.
marka eh, hadda eh, saas baa shirka uu kusoo dhammaaday haddana waxaa la filayaa shir kale mar dhow inuu ka bilaabanayo eh, muxuu ahaa madaxweynaha russia eh, putin iyo- buutan baaba u dabamaraya ma Buut- meesha meeshii putin baa u tabamaraya allahu akbar marka waxaad moodaa awoodihii maraykanka iyo russia in ay ku gorgortamayaan maraykanka macnaha china hadda waxaa la filayaa Mm.
meesha ugu dhaqaala badan ee adduunka ah haye oo hadda macnaha wax baalansa garayn karto Sax.
hadda dagaalka russia waxaa leeyahay Mm.
hadduu aan china ahaan lahayn Mm.
afartan sano Mm.
isma xiijin Ma macnaha socdeen.
ma socdeen Ah.
china ayaa xataa adaa wata ka iiraan xataa naftigeeda ayaa waxaa laleeyahay inay qayb weyn ay ka qaadatay ha marka maraykanka isaga naftiisa Mm.
caqabad weyn maadaama ay ku noqoto xagga china Sax.
isagana wuxuu rabaa oodaas inuu wax yar ka furto ah oo marka arrimahaasaa jira Sax.
marka intaasaan kusoo koobiya waa runta liibana horta waa arrin horta horta arrin aad u xiiso badan bay ahayd waxaan dhaw- daawaday fiidiyoyadii eh, madaxweynaha donald trump uu tegey ee lagu soo dhoweeyey eh, maraykanka Eh, waxaa la yidhi tobankii sane ugu dambeysay eh, markii ninka k- ruux madaxweynaha keliya ah ee maraykan ee booqday china waa donald trump Donald Trump.
berigii horena ma ogtay mariguu ah, 2000 maxay ahayd 2020 mi ahayd markuu madaxweynaha ahaa 2024 mi ahayd 2020 haa 2020 wuu luusgareeyey Eh, markaana waa booqday iyagoo markii sawirada haddii la fiiriyo labadoodu ay yaryar yihiin liibaano haa weelhaas gadee whatever bay ahayd, 2020 hortii bay ahayd Eh, haddana wuu booqday marka eh, tobankii sano u dambeysay hadda eh, madaxweynaha maraykana ee booqda china wuxuu ahaa labadaba donald trump uu ahaa Eh, si runtii khayro caadi ah la dhihi karo onan eh, hadda fiirinin oona aad u daawanin kuwa kale sida loo soo dhoweeyey soo laakiin dhaweeyey.
aad buu u maagaa china haddana waa uu saas u tagaa maraykan eh, horta donald trump waa nin iska de eh, waa iska waxaa la dhihi karaa mucjizo aan lagu wareero Eh, sababtoo ah waxyaalaha ugu weyn aadka loogu yaqaano waxaa ka mid ahaa hadalkiisu isagoo ma dheelitirno Had- hal mar baa laga yaabaa inuu hal ruux inuu ku dhaho waa necbahay waa ruuxa adduunka ugu xun haddana kadib inuu haddana dhaho or ninkan waaba waaba ninka adduunkaba keligii gaca kala wadaba ma dhahaya marka haddii la dhaho oo soo adigii shalay lahaa ninkani waa ninka adduunka ugu xun wuxuu iska dhihi adaa si kale u fahmay laguma yaabalo in uu qirto oo uu yidhaahdo markaas si kalean u arkahayey oo wax kale iga iska tustay ama ma dhahaya wuxuu iska dhihi ama wuu ignore garayn ama wuxuu dhihi maya adigaa sidaadaba kuwa media weydiinaya horta sidaaduba adigaa waxaaba bareeyada ku haysta waxay tahay un wax xun mooyeen wax wanaagsan maba sheegtid buu ku dhihi wax khalad baad u fahantaye anigu ninkaas waa nin fiican weeye iska dhihi horta marka donald horta problem isagu taasaa china xaggana wuxuu dhihi haddaan china aanan iska dhicinin oon china inaan iska qabanin way noo dhammaanaysaa buu dhihi xaggan kalena markuu rabana uu u jeesadana wuxuu dhihi china haddeen la heshiinin ama china waa dal fiican hadda madaxweynaha china oo kale wuu ammaanay waxyaalaha waxaa ka mid ah eh, liibanow ah, dibli- diblomaasiyiinta ama siyaasiyiintu ay aad u ilaalinayaan waxaa weye ereyga ay dhahayaan ayay kunjeer ka fiirsadaan waxayna ka fiirsanayaan in uu hadal uu u ekeysiiyo inuu yahay fiicni u oola jeedo haddana hadhow laga dhadhamiyo inuu meeshii uusan xumaan inuu xumaan ka dhadhaminhayo markaasaa waxaa la dhihi miidiyuhu iyo dadka khubarada waxay dhahayaan oo shalay soodigii ammaanahayey hadda muusa ammaanahan dogow waxaa laga yaabaa inuu si wanaagsan u yiri- inuu dhaho "Eh, dalkan eh, waan wada shaqayn karnaa oo kale inuu dhaho si yar degan inuu oga hadlo Mm.
haddii haddana berri ka mar la arko isagoo dhahaya dalkan xaaladanadu way ma fiicno oo waa inaanu ka taxadarno haddii la dhaho islamarkaa biiri waxay dhaheen orkaadii shalayto soodigii lahaa waan la shaqayn karnaa maxaa isbedelay ha ka harin maayaanad ugu hadda hadduu dhaho xataa eh, waxbaa isyar bedelay hadduu dhaho "Eh, waxa isbedelay noo sheeg maxaad u qarinaysaa ma waxaana jirin baa la dhihi. dadkan madaxdanna waa madax inta badan dad eh, hadalka maqli weeye laakiinse donald trump isagu saas ma aho loogama yaabano haddaad tiraahdo hadduu isagu uu dhinto meel soo istaagu yidhahdo wakaa dayixi hadduu dhaho asaa berrito uu ay ka tusto inuu dhaho dayixi waxaa ma ah waa qorraxdii haddaad tiraahdo soodigii shalay lahaa waa dayixi wuxuu ku dhihi maya adaa si kale wax u- adaa si kale u arkay buu dhihi weliba intaa ku joojin maayo wuxuu dhihi ruux xun baa tahay ruux xun baa tahay dadka hadalkooda unbaad bedeshaa wax wanaaga ha wax xumaana mooyeen wanaag kama sheegtid Mm.
maxaa nin xun baa tahay iska dhihi, media hataa wuxuu dhihi qoladan haa soo ma- xageed ka socotaa media eh, channel hebel baan ka socda Ah, waa waxa dadkii ay idinka cararayaane wax idin daawada dabayaan ma jiro hataa waxaa laga yaabaa inuu saka jiro xataa xamdi waxaan arkay nin wariye caana oo Mm.
australiyaan ah oo a b c da u shaqeeya Ah.
su-aal buu weydiiyey Ah, four isaga naftiisiiba- corners buu ahaa four four corners corners buu miyaha Ah.
so isagiiba naftiisa lagu soo jeestaba ahaa Ahaa.
marka waa- xageed ka timid bi waxaan xasuustaa Ah.
four corners waa Ah.
wuxuu weydiiyey markii waxaa ahayd weliba ay uu uu ka hadlayay arrintii markay socotay bay ahayd uu ta- doorashada markuu saa inta ugu guulaystay yaa wax Australia iyo u dhaxaysa eh, arrimahooda laga hadlayay taar- su-aal buu weydiiyey taarafkii wax saas ah.
haa Ah, ka- waxbuu weydiiyey markaas wuxuu yidhi adiga horta yaad ahayd with the abc australian broadcasting corporation waa- wax- marka donald trump aad uma garanayo weliba haddii australian bill wuxuu moodayay inuu mid dowladdu ay leedahay hadduu yahay inayba ay dowladdu gacanta ku hayso ra-iisul wasaaraha iyo inuu wax ku dhihi karo buu saasuu moodaya markaas wuxuu yidhi "Uh, ma- ra-iisul wasaaraha will not be happy uh, saad u hadlayso saa u hadlayso.
a b c gada marka inta loo fiiriyo Mm.
wayba ka helayaan masa in la dhaho sababtoo a Sure.
b c ga australia waa waa one of the uni ugu khaasan weeye adduunka sababtoo dowladda oo taxi bayerka macnaha ayaa mushaarkooda iyo lacagtooda dhan bixiya haddana waa completely independent weeye dowladda way ka madax bannaan yihiin Waa hadlayso.
marka haddii lagu tuso oo la dhaho uu ruux ku dhaho ah dowladda hadalka ma dhegaysanaysaan miyaa Sure.
amaba ay caddaatay inayn dowladda hadalka dhegaysanaynin wayba ku faanahayaanba oo waxay dhahayaan maxaan nahay sidiina loogu talagalay baan u shaqaynaynaa Laakiin marka horta in alxamdu laakiin siyaasadda maraykanka waxaad moodaa inuu si fiican u qaribay wuu doon- qaribay oo waxyaalo badan baa ka Waa- socda ha ha horta eega waxaa soo socota moogtay doorasho la dhaho midterm election nidaamka maraykanku waa wax horta eh, mar hore waxaa liibaan oo idhi eh, maraykanka mararka qaarkood ama khilaafku meelaha faa'iida ka timaada faa'iidada maxay keentaa waxyaalaha nidaamka qarsoon oo marka hore aadan maqlaynin oo uu iska maraynin inuu sidaa yahay yaa soo baxa beri hadda waxaa soo baxday oon ogaanay eh, impeachment in baarlamaanku eh, madaxweynaha uu imbeej garayn karo oo beryihii dambena iska badatay oo ka arkay dal baa la imbeej garayn yaa la dhihi Mm.
maraykanka ka bilaabatay markii eh, ninkii eh, bill clinton islaan gabarh yar oo xafiiskiisa ka shaqaynaysay buu u tegey markii la yiri oo been buu ka sheegay sheekadii iyo baashaa soo baxday wax marka hore yaqaanay oo la socday ma jirin aha.
waxaa kaloo iyadana marna waxaa jirta iyadana soo baxday sida doorashada maraykanku ay u dhacdo ee electoral college wax la dhaho waxaan markii hore moodi jiray inay dadku wax doortaan mana oo dadka shacabka caadiga in lasoo dareera intii la dhaho maalin la dhaha deedna la dhowrkan ruux ay tartamaysa ama labaha noqdaane mid walba cod siiya oo kii cod bataa noqonaya ma ahayn Mm.
wax waxaa jirta la- electoral college la dhaho oo gobol gobol ah oo dad lasii magacaabay yaa oo la dhaariyey yaa la dhihi markii doorashadu dhacda la dhihi haa idinka meeshiinan waxay u codeeyeen halkaasay u codeeyeen hadhow markaad isugu washington tagtaan sidan u codeeya sidan ka bedelan uma codeyn kartaan qoladaasaan uga wada madaxweynaha u codeynaysa waxaan kaloo iyadana ogaanay wax la dhaho eh, eh, hanging shack weli aad u soo baxday Eh, waxaa laisku qabsaday eh, bahashii eh, dadku ay ku codeynayeen ayaa mishiin waraaq lagu duleelin marka waxaa weye ruuxu waraaq baa loo keeni meel mishiinu gelin sida mataqaanaa bahasha waraaqaha la jaro oo kale Aad iyo aad.
markaasuu ruuxii uu u u codeynayey iyo magaciisu duleelin markaas waraaqaha qaarkood meeshii markii la duleeliyo si fiican u duleelsami mayso waxay ahayd meel we- go- go- goobaaban intay go'do Aha.
inay dhacdo meesha dhacdo.
god ay noqoto Meeshii laakiin haddii iska marka god intay noqon weyda uu bahalkii hanging shaad baa layidhi tar- Ah, hadduu bahalkii laalmanhayo ah.
waxaa la dhihi "Eh, Maya, muusan wuu- duleelinin wuu duleelin. Waa- waa ragtaa. Codka ma jiro.
markaasaa lasku- marka tanna waxaa ka mid a marka hadda aan oga jeeda waxaa weeye eh, maxaan ku keenay maxay ahayd eh, arrintan aan- aan ku keenay eh, Macnaha second term of election oo maraykanka ha dhacay.
midtermka ha Ah.
midtermka waxyaalaha maraykanku uu khaaska ku yahay isagana waxaa ka mid ah Ah.
waxyaalaha eh, nooca check and balancega madaxweynaha lagu check gareeyo waxaa ka mid ah maadaamaan ognahay madaxweynaha maraykanka maximum oo sideed sano ugu badnaan sideed sana la doortaa oo af- afar sano ah oo mar- mar kale aan soo dooran karin afar sana la dooran haddana doorasho kaluu geli hadduu haddana afarta kale la doorto afartii sana u dhamaato sideed sano ayuu markaa dalkaa haysan karaa wey laakiinse waxaa loo sameeyey nidaam kale oo kala jarahaya oo dadka fursad siinaysa inay xakameeyaan a- ee, siyaasaddiisa iyo si u dhaqmahayo oo la dhaho midterm macnaheedu maxay tahay markuu doorashadii madaxweynihii lagu la doorto asaga la doorto marka asaga waxaa la doortay baarlamaankiiba bar la doortay asagiina waa la doortay markay laba sano afartii sano markay laba sano dhammaato ayaa marka haddana waxaa laleeyahay dadkii kongareska ahaa ee ee madaxweynaha hor istaagi kara Ah.
ee markuu wax sameeyo sababtoo ma- ma- baarlamaanka maraykanka wuxuu u shaqeeyaa ma sorry nidaamka maraykanka wuxuu u shaqeeyaa waxaa is- isla siman madaxweynaha iyo kongareska Mm.
hadduu madaxweynuhu wax soo bixiyo waa inuu kongaresku aburfgareeyo khaasna waxyaalaha waaweyn hadduu kongres wax soo saarana waa inuu madaxweynuhu aburfgareeyo sida keliya marka arrintaa lagaga bixi kara waxaa weeye khaasatan kongaresku waa inuu aqlabiyad xoog badan leeyahay aad u fara badan weliba khaasatan labada guriba hadduu labada guri aqlabiyad ku yeesho madaxweyne asaga horta waa ugu dhamaatay waxayba samayn karaan xataa impeachment iyo balaayo ku samayn karaan Marka waxaa laga yaabaa awooddiisa inay dhimaan.
ha ha marka midtermka waxaan oga jeeda marka waxaa weye loogu talagalay inay balansi ay samayso oo haddii madaxweynihii kasoo qaado afar labadii sano markii saa loo doortay af- labadii sano u horreysay haddii uu crazy noqdo oo wax aan la- dadku aan rabin uu la yimaado waxaa loogu talagalay dadku kongresska inta la dooranhayo ee marka ayada aha inay kuwa ka soo horjeeda intay doortaan ay markaa meesha u fadhiistaan oo dhahanay waxaan ma socodsiin kartid oo Awoodda waa la ha- dhigayaa.
awoodda hor istaagi karaan haa hor istaagi karaan Ah.
marka doorashada hadda midtermkii baa soo socota arrintan marka waxaa aad hadda loo filayaa maadaama uu weliba hal cad oo aad dadka ugu ballaqaay donald trump xamdi uu waan ka- kaa uu ka- dhexgalay hadda iiraan hadda naftigeeda dagaalkeeda inuu bilaabmayo Mm.
bay u eg tahay oo wuu saasaa u dhawaaqay.
socota inkasta oo anigu waxaan u laakiinse malaynayaa inkastoo ay donald tahay- trump eh, game buu ciyaarayaa sababtoo ahaa Mm.
waktigii intuu booteeyo booteeyo oo yiri eh, arrintii way ka baxaysaa yiri Mm.
oo hadda ay u ekayd amil berri mise maanta wax noocaas oo kale ay suurtagal tahay inay dib u bilowdo ayuu Mm.
haddana wuxuu yiri arrintii dib baan u dhigay anu marka waxaan u malayno qiyaasteeda waxaa weeye Ah.
midtermka inta laga gaadhayo Ah, yuu rabaa arrinta inuu intuu Mm.
meermeerin kara meermeeriyo Mm.
haddii ay ku qasbantana nabad buu geli waa oo sax.
uu la gelo wuxuu dhahayaa "Ay, arrintii waan dhammeeyey waan ka reer boorkan kaga shidnay buu dhihi iiraan Mm.
oo markaas dadka deedna yuu u diyaar garoobi uu dhihi "Ah, waa nin qoladii boorkan kaga shidnay nuclearkan ka berberiyey madaxweynahoodii baan dilay kanaan dilay kanaan sameeyey intuu in kalena ku daro haddii ay taas ay ay waa haddii ay u suurtageli weydo haddii kaleetana intuu meermeerin karo inuuba meermeeriyo inkastoo hadda imsa bilood baa ka dhiman waa eh, lix bilood meelaha baa ka dhiman lix bilood meelahaasaa ka dhiman november waa waa november weeye November.
shan bilood meelahaas ka dhiman shantaa bilood inuu isku dayahayo inuu wax meermeeriyo oo arrintii oon dhinacna u dhicin eh, inuu markaa doorashadii la galo oo dadkii ay rajo ku jirto waxyaala sheeg sheego wax waxeeyo saasaan anigu u malaynayaa sababtoo ahaa mar kasta unbuu hadda almost laba bilood markuu dagaalkii socday almost hadda bil ku dhawaadoo kale kolba wuxuu dib u dhigayaa inay kaan xagga weeye xagga laisugu imaado iyadoo Iiraan ay diidaba inay maartay hadal iyo waxba ay la samayso marka eh, taas oo socota waxaan rabay liibana kusoo gabagabeeyo barnaamijkii baa gaarnay arrin kaloo iyadana arrinta AI da ah oo daa aad ka dhawaajisay ayaa waxaa eh, ka dhacday maxkamad eh, waddanka Mareykanka ninkan la dhaho Elon Musk ayaa maxkamad saaray ninkan la dhaho Sam Ankerman meel dhaho oo Open AI sameeyey oo heshiis buu ka baxay wax nooca ku saabsan arrintii eh, Elon Musk haddadan waa lusgareeyey wuxuuna ku lusgareeyey si technicality ah wuxuu eh, juurigii dheheen iyo qaaligiiba isku waafaqeen in uu la daahay maxkamadan qolada inuu saaro marka lama dhihin xaq oo ma lihid inaad ninka suu- ma suu garayn kartid oo waxba dembiga kaamuusa gelin ma la dhihin Eh, se waxaa la yidhi waa too late Too late.
muddadii aad kaa qaadatay waa muddo aad dheer bay kaa qaadatay Mm.
marka orod socbaal isagana wuxuu leeyahay waxaan qaadanhayaa abiil baan ka qaadanaya maxkamad sare ayaa la aadayaa who knows waxay noqon doonta marka taana waa arrin ay aaga oo weliba adduunka aad baryahan u haysata ayay xidhiir la leedahay dhegeystayaal gebagabadii brograamkan ayaan soo gaarnay inta aanu ka gaarayno talaada dambe sidaa iyo maca salaamo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Oh.
You've been listening to a 3CR podcast produced in the studios of independent community radio station 3CR in Melbourne, Australia. For more information, go to allthews.3cr.org.au.